magaalada tookiga ee caasimada dalka jabaan waxaa hadda ka socda xafladda furitaanka ciyaaraha olambikada adduunka ee labada kun iyo labaatan waxaa soomaaliya uga qaybgalaya laba ciyaartooy oo u kala tartamaya orodka iyo feerka haddaba wariyaha v o e da ee dalka australia ibraahim cumar baafo ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray maxamed cabdow xaaji oo ah xokeyaha guud ee guddiga olambikada soomaaliya haddana ku sugan garoonka ay ka socota xafladda furitaanka ee ciyaaraha olambikada baafa aada umahadsan tahay waxaan fadhinaa garoonkii ay ka furmi lahayd oo ka furmaayay xafladda furitaanka ciyaaraha olombicada ee tokyo labada kun iyo labaatanka waxaa dhawaan mari doona wafdigii ciyaartooydii mataleysa soomaaliya dhawaan mari doonta insha allah hadduu ilaah yiraa xafladda aaday uqurxo qurux badan tahay jawina aada u qurxoon yahay soomaaliya waxaa matali doona insha allah hadduu ilaah yiraa ramla cali oo feertami doonta iyo cali iidow oo ordi doona insha allah labadaas ciyaartooyna uga qayb geli doonto furitaanka xafladana labadaasa mari doonaan insha alla hadduu ilah yiraa maxamed waxaa kaloo iiga warantaa maadaama ciyaarahan olombikada sanadkii hore in la qabtay ahayd uu u baaqday cudurka covid sagaaliy toban awgii welina cudurkii togya xataa uu ka jiro maxaad marka aad kala kulanteen imaatinkiina
imaatinkeena aada u fiicnaay inkastoo oo la sameeyey tallaabooyin badan la qaadaayo oo looga hortagaayo faafidda caabuqa covid nineteen tusaale ahaan in testi laska soo qaado marki la yimaado muxuu ahaaye airportka intaan laga soo bixin testi laska qaado xerada ciyaartooyda ku xaraysan yihiin olympic villageka ama dadka martida meesha la dejiya dhammaanba maalin walba ayaa waxaa laga qaadaa candhuuf latijaa la fiirinaayo muxuu ahaye cudurka so tallaabooyin badanaa jiro looga hortagaayo muxuu aha faafitaanka inuu faafo ku faafo dhalinyarada meesha joogta dadka ka qayb galayay furitaanka ciyaaraha daawashadooda saameyn intee la eg buu cudurkan uu ku reebay in dad ay yimaadaan tokyo
saameyn balaaran uu ku yeesha caabuqa covid nineteen dadkii fiirsanaya malaha taageerayaalka imaa jiray ma jiraan dalxiisayaalka usoo dalxiis tegi tegi jiray inay fiirsadaan ciyaaraha ma jiraan numberkii ama tiradii dadka wufuudii ka qaybgaleysa aadaa loo yareeyey tallaabooyinkaas la qaaday waxaa dhammaantood waxay ujeedadu ahayd in lagu yareeyo faafitaanka cudurka ciyaarihiina si nabdoon oon dhib ka dhicin ay u qabsoomaan insha allah waa tahay ugu dambeyn marka rajada qaranka soomaaliyeed gabadha iyo wiilka matalaya intay la eg tahay
rajada aaday u fiican tahay ramle iyo iyo calib oo ciyaartooy aada u fiican waaye wax badan admiinteynayo in in muddo admiinte isu diyaarin ku jiray qaranka iyo annaga dhammaanba waxaan u rajaynaynaa guul insha allah hadduu ilahay rajadana aaday u fiican tahay tartanka ay ka qayb galayaan ramla iyo cali ayaa waxa uu ku beegan yahay horaanta bisha agost ee soo aadan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia kaasi wuxuu ahaa xokeyaha guud ee guddiga olombikada soomaaliya maxamed cabduxaaji oo isagoo ku sugan garoonka ay ka socoto xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada u warramay ibraahim cumar baafo
direct from Washington.